Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka magaalada Ceynaba ayaa waxay ahayd mid madaxda isbitaalka lagula wareejinayay mashiin loo isticmaalo wadnaha. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka magaalada Ceynaba, maamulka isbitaalka, iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Somalilan. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Somalilan Xasan Maxamed Cali ayaa ka warramaya ahmiyadda qalabkan.
waxaan maanta ku wareejinayaa mishiinka ka mid a mishiinada wadnaha loo isticmaalo marka uu qofku shooga galo lagaga soo saaro mishiinkaasoo baahi weyn loo qabo Ee, baahidiisuna ay diilay isbitalka waa laba mishiin bay ahaayeen mishiinna shalayto ayaan burco ku wareejinay mishiinkii labaadna waa kanoo caynaba ayaan ku wareejinaynaa waxaa ku deeqay laba ruux oo muxsiniina oo nina uu dhakhtar yahay imaaraad ka shaqeeya cabdirasaaq cumar la yidhaahdo nina maraykanka joogo oo eh, loo yaqaano isaaq garweyne labadaa muxsin ayaa labadaa mishiin ugu deeqay labada cusbitaal ee burco iyo caynaba waa laba mishiinoo insha allah oo aynu rajaynayno in baahidii loo qabay eh, iyadoo markii hore dadku ay gacanta isticmaali jireen in maanta ay heleen mishiino eh, loo bedeli karo gacantii dadka isla markaana soo saaraya eh, halka xaaladda qofku uu marayo mar walba iskriinka laga arkayo agaasimaha cisbitaalka magaalada Ceynaba Dr. Mustafa Dhagey ayaa u mahad celiyay cid kasta oo door ku lahayd keenista qalabkan.
Ee, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka kagala wareegaynaa een, qalab runtii aad aad halkan ka arki kartaan oo muhiimadiisa leh kaas oo ah ee, manual defibrillator een, oo ay wax badan runtii kusoo kordhin doona caafimaadkii cisbitaalka caynaba Een, qalabkani waxa uu een, caawin doonaa shaqaalaha een, ka shaqeeya badanka emergency-ga ee la kulma xaaladaha emergency-yada ah ee u- badanaba wadnaha la tacalluqa waxaanu een, wax weyn kusoo kordhin d- doonaa een, mustawihii cisbitaalka caynaba marka waxaan marka ugu horeysaba s- u mahadnaqaynaa ee, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo guud ahaanba wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii si lamida een, cisbitaallada kaleba een, shaqo ballaadhan een, ka haysa een, cisbitaalka caynaba een, oo aad iyo aad runtii markasta noola garab istaaga wixii baahaya ee cisbitaalku u baahan yahay mar, mar walbana wixii suurtagala nala qabta Een, waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa een, sida wasiirku sheegay eh, ragga muxsiniinta ah ee iyaguna een, caawinaya dadkoodii iyo- iyo cisbitaaladoodii aad iyo aad bay runtii u mahadsan yihiin waana wax dee ay miisaankooda akhre ku darsadeen annagu cisbitaal ahaan een, annagu awalba dadka deegaanka u adeegaynay ee, waxaanu ballan qaadaynaa qalabkaana lagu wareejiyey inaanu een, daryeeli doono Mashiinkan loo isticmaalo ogaanshaha xanuunada wadnaha ayaa wax badan ka bedeli doona baahiyaha qalabka ee isbitaalka magaalada Ceynaba.